الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo jirnay kitaabkii riyaadsaalixiin oo ada juska koobaad noo dhammaanayo marka baabun haadaa kanu baab waaye fi tacaawuni cala albiri wataqwa baabkan waxau u baab yahay in laysu kaalmaysto samafal waxa la yidhaah albiri waa samafal ama qofka inuu wax wanaaga sameeyo in laysu kaashado iyo wataqwa taqwada ilaahi in laysu kaashado waqaala allahu tacaala wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi watacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri samafalka isu kaalmaysta waxyaabaha wanaagga oo shareecadda islaamka ku wanaagsan inaad isu kaalmaysatiin ayuu ilaahayna faray iyo wataqwa alla ka baqidda in dadku ilaahay ka baqaan oo wax allaale wixii taqwo ku gaarsii lahay la maaragtay laysugu kaalmeeyo ayaa nala amray ee aan sharta laysugu kaalmaynin nin la yidhaahdo xaatim alasami ayaa wuxuu ahay nin cajiiba oo culummada hore suufiyada ahayd cilmiga badnaay oo cibaado badnaay ah marka cuslow u badnaay markaasaa layidhaha xaatimulassamiyow maxaa cusladan kugu kallifaa leed mugaasoo yihi dadka shan walxaata aan ka dalbadow oo mid walbaba midka ka dha ka dhalahayo marka wuxuu yihi haddaan ka waaye waxaa timidow yihi cusladu inay waajib noqoto waxaa yidhi bal shanti nooga sheekay markaas wuxuu yihi waxaan iri u yihi ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yihi watacaawanuu cala albiri wataqwa marka wuxuu yihi alla kabaqid iyo samafal oo cibaadada ilaahay iyo wixiina gaarsiinaya dhaacada ilaahay inaan isugu kaalmayno aan dadka ka dalbadow dadka wuxuu yihi taasaa ilaahayna amray ee aan yeelno dadka wuxuu yihi khalqiga intiisi badneede waa ka cuslaysteen qof wuxuu yihi alla kabaqid kugu kaalmayhayo ama taqwada kugu kaalmayha aaday u yaraadeen maxaan ili uri marka haddii aadan iigu kaalmayhaynin oo aan ilaahay in laga baqo iyo in samafal la gal aan la laysugu kaalmayneyn walba qofka taqwada ilaahay ku taagan oo samafalka samayhaayo aan wada jeclaano qofkaas aan u ducayno aan wada jeclaano wuxuu uri dadka waa ka imaan weysa wuxuu uri markii labaad ee taas laga waayo aan waxaan iriyow yidhi waa yahaye qofkaas ilaahay dhaacadiisa ku taagan haddaan marka la wada naqanayn dhaacada ilaahay kuwa ku taagan ninkiina aan la jeclaahayn walba waxaan iriyow yidhi ninkaas hala nabadgelsho asaga dhaacadiisa ilaahay ku taagnaado jidka ilahay asaga ku taagan marka haddaan xataa ku jeclaahayn ama adig ugu kaalmeyn labada lagaa waayo walba nabadgeli tiina dadka waa laga waago waxaa timido yidhi marka in dadki ay marka taas laga waayo aan iriyow yidhi markii afaraad waxaa laydin ka rabaa qofkan ilaahay caabudayo oo taqwada ilaahay ku socdo haddaan la wada naqanayn oo aan la jeclaanayn oo aan taqwadana loogu kaalmaynayn waxaan idhi or walba waa yaan laga hor istaagin oo taqwada yaan laga mamnuucin taqwada ilaahay iyo biriga yaan laga mamnuucin markaasaa dadka haddana waxaa kasoo dhici weysa uri in ninka laga mamnuuco oo loo dhaafi diido urtiisa waxaan idhi or marka shanaad oo u dambaysada ka codsanaa qofkan haddood taqwada ilaahay aadan ku jeclaanina ee aadan ugu kaalmayhaynina haddana walba asagii aadan nabadgelihaynina wixiisa ha sameeyee oo aad ka hor istaagaysiin walba macsida ilahay haugu wacinina ilaa qofka waxaa la leeyahay macsida ilahay kaalinala gal waa diideen or ilaa inay macsi kuugu wacan maahayn cuslaa waajib naqatoor waa iska tuuroor kulligood marka maxaa yeelay qofka markii daacada ilaahay laysugu kaalmayha la yidhaha waxay ahayd labada qofood markay isugu yimaadiin maxaa ilaahayna faray maxaa ilahay raallinimadiis ku gaarayn inay ka wada hadlaan haddaan taas laga wada hadlayn calal aqali midka ku taagan in la yidhaha kaas cibaado ku jira ayaan la mashquulinin kaas cibaado ku jira ayaan la mashquulinin tii haddii la waayo ninka haddana waa la mashquuliyo wixii lagu mashquulihaayo yaan haddana daacadda ilahay wax oo macsiya haddana lagu mashquulinayo daacadda ilahay wax ka mashquuliya hebel ma ka warantaa hebel saasuu yiri akhbaar hebel ma warantay maanta o dhan qofka wuxuu waxaa lagu mashquulihayo ore xan iyo xaqdi iyo xasad hebel waxaasuu sameey maka warqabtaa waa xasad nooc kamid ahowr hebel saasoo xalay yaal ma ogtaa adiga marka wuxuu qofku waxaa lagu sii mashquulaha howr mehe daacidi loogu kaalmay lahaa bedelkeeda macsiyaa loogu kaalmayha haddou kaa diido cola loo qaada ho waa maba dhegeysanaya inuu la hadlo marib hebel maba dhegeysanaayo marka waxa wer sheeka lagu leey maaha haddaa tira qofkaas muslimka hadduu dambi xataa gala iga dhaaf adiga dambigiisa ilaah ku filane waxa uu leeyahay ma rabtid inaan runta kuu sheego adaa col laguu sii qaada ho marka wuxuu yidhi haddii macsiba col la igu qaadaayo cusla waajib noqoto inaan ka tagaa imaadateedu ilaahay wuxuu na faraa in dadku daacada ilaahay laysugu kaalmeeyo laakiin hadda bilcagsi macsidaa laysugu kaalmeeya dadka waxaad u qabtaa sida shiikaas xaatim asam sheego in dadka macsi in laysugu kaalmeeyo waa sahlan tahay daacada ilaahay in laysugu kaalmeeyo culaysay ku baada haddaad tiraa qofkan kitaabka ilaahow baraha meeshau ku barahayo kaala gey waqti dheer nagu qaadahay cala alaqal haddaan ninkaas meesha aan gey weyno inaan xataa qalbiga ka jeclaano macalin maa ila joogta markau kula joogana maxaad ku qasbaysaa wax oo macsida ilaahay waxaana uga sheekayna filnaa laga sheekaysanaa wala xanrayn iyo wax waktiga ka dhumiya aa qofki laga sheekaynaa haddaw kaa diido haddana colaa loo naqana maxaa macsida anigaan ku jira iilageli weyse marka maxaa imaanaa marka in dadka banaanka laga maro marka wuxuu yihi ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwa dadka inay ta isugu kaalmeeyaan aana la faray taqwada ilaahay walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani xatimlsami ma kasoo saar bal fiiri ilaahay daba dhigayo in dadka haddaan taqwada ilaahay iyo biriga aan la isugu kaalmeyhayn cagsigeed maxaa soo baxa in macsi la isugu kaalmeey ilahi marka maxau leeyahay walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan aayadda lafdiga keedi maxaa tan markii lagu amray lagaagama sina tan ha gelina haddaa tan dhaaftiin walba macnaha waxaa waaya marka haddaadan tan sameeyahaynina walba isnabadgelsha laakiin ha isku qasbina xumaantii dadka ha ku dirqinina hadda maanta maxaa la joogaa in dadkii xumaanta lagu dirqinayo haddaad ka diidid in col laguu qaadayo marka maxaa imaanaa marka colkaadi adiga marka isku qab waay marka inaad ka tagto marka dadka inaad colkaada isku qabtidaa ead ku dhawadaa wa qaala tacaala wuxuu ilahay aad kale ku yidhi walcasri ilahay casrkaan ku dhaarta uu yidhi zamanka kufasir ama salaada casr kufasiro isku mid e ina alinsaana ay jinsiga insaanka haddii la fiirsho daata ahaantooda haddii la fiirsho lafii khusr dabeecada insaan ku sugan yahay khasaaro ay ku jiraan insaanka dabcigiisa markaad u fiirsatid khasaaro ku jiraa ila aladiina duulka maahine aamanuu iimaanka la yimaadeen wa camilu saalixaati camal saalixa duulka la yimida intaan ahayn khasaaray ku jiraan oo watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa inay isku socdaan oo isugu kaalmeeyaan isu dardaarmeen watawaasow isu dardaarmeen bisabri waa afar xigmo oo afar xaqiiqaa oo kala dhalahayo afartaan dambayso oo qofka khasaarada uga bixi karo marka jinsiga insaanka ilahay wuxuu ka cabiray daa'iman wa abadan inuu khasaaro ku jiro marka haddii la camimo oo alshaas laga dhigo maarata laga dhigo jinsiga insaanka insaanka dabcigiisa haddaa ufiirsatid khasaaro ku jiraa haddaadan aakhira la aadin ee bal adduunyada keliya aan ka fiirino dabciga bini aadamka waxaa u badan qofku waxau rabaa inuu sharafmaha ugu dambayso gaaro waxqabashana qofka ugu dambeeya inuu isaga noqdo hawlaa la qabana hadii la yidhaha qofka ugu dambeeya inuu noqdo darajaa la gaaro soo maaha qofka ugu sarreeya inaad noqotid marka hawl adiga aadan qabanin aad rabtaa inaad nicmid aad muraheeda guratid qof hawl adag aadan qaban aad rabtaa inaad muraheeda guratid waxaa rabtaa kasoo qaad maanta inaad dhaqaalo badan heshid inaad shaqaysidna maxaa rabtaa saacada yar inaad shaqaysid waa waxaan isu imaan kara adiga waxaa rabtaa dadka dadka ugu cilmiga badan inaad noqotid inaad kitaabka ilahay cawo usoo jeedo waa ku dhibaysaa waxaa rabtaa aakhiro markii la gaaraayo iyo darajaadka la gaaraayo owliyada ilaahay kuwa saalixiinta maqaamkooda ugu sarreeya inaad naqatid cibaadada ay samay jareen hal saacoo kamida samay dii lagu yidhaahna waxaa la tira badanaa tan ma la yeeli karo ma la yeeli karo marka ninkaan maqaamka uu gaaray isaga dukaan kama soo gala waa ijtihaad nimankaan lagu leeyahay a'imada ee lagu leeyahay culummadu maqaamay gaareen horta ninkaan maxuu naftiisa kasoo gooy naftantiisaas ay usoo xabisay marka adoo naftaada xabisan aad rabtaa ninkaan maqaamkau gaaray maqaan ka fiican muga inaad gaarto taruumu lciza uma tanaamu leyla ki shaacirka u jiri waxaad rabtaa sharaf iyo darajo inaad gaartid habeenkiina waxaad rabtaa inaad iska hurdid marka maxay kutusaysaa marka riwaayo kale muxuu ku yidhi ninka shaacir lahaa atarlaa an takuna rafiiqa qawmin lahum zaadun wa anta bigayri zaadin waxaad rabtaa dad jamaaca inaad la socotid oo ahlu khayr waxay wateen inaad wadatid namaritid dadkaan soon iyo salaad iyo sadaqa iyo cibaadaya wataan adiga inaad qaadatid ma rabtid laakiin ayagoo kale inaad naqatid ma rabtaa marka haddaad dabciga bini aadamka fiirisid waa khasaaro adduunyada haddaad ku fiqaasid waxaad arkaysaa dadka inay rabaan guriyo rabaan dhiso baabuur raba inuu gato inuu ilmo dhalow rabaa laakiin inuu saacad ka badan shaqeeyana ma rabid maha dadka ay ka shaqeeyaan maalintii laba iyo tobanka saac muxuu rabaa labadood saac inuu ka shaqeeyo meher laba saaca maanta ka shaqeeya mushaar ugu siadii layihaha maskoo saaca la iga sii dhig marka qofki bini aadamka muxuu rabaa inuu iska jiifto kaba soo qaad qofki waa la dharjiye jiifa wax lagu siiyey cuntaa wax lagu siiyey kibir iyo shahwa haddana imaana waxaan la siinaa haddana ka xanaaqa waxaan la siinaayo oo ka xanaaqa waxa u leeyahay in la soo dhibtooda iyaga fiicneen marka waxaa waaye insaanka dabcigiisa daba fiirsid waa khasaaro ilaa ayaa ka fakaday duulkan iimaankan kuwa iimaankan maxaa yeelay maxaa haga ayaga iimaankan waxaa waaye qofku wuxuu rumaynaya ilaahay rasushiisi kutubtiisi malaa'igtiisi qiyaamo iimaan marka maxaa ka dhalahaa waxaan adiga aada maanta rumaysan tahay inaad ku dhaqaaqday ilaa waxaa qalbigaan ka rumaysanaysan ahayne ilaahay waa rumaysanahay inaad caabudi rasuulka waa rumaysanahay inaad raacdi waxaa waay marka qiyaamo waa rumaysanahay inaad camal fashi marka waa iimaan maxaa ka dhalahaayo ficilkaa ka dhalahaayo ficilka marka naftan taadaa aad ku celi laheeda iimaanka ka dhalaha ilahay marka maxau marka qofku iimaan la yimaado wa camilu saalixaati ila waxaa waaye maxaa iimaanaan leeyahay ma camal falaayo maxaa markaa imaanaya laysa aliimaanu bitamaniyi walaa bitarajiy iimaanku wax la yska malaysta ma aha wax la yska rajeeya maaha walaakin maa waqara fi sadri wasadaqahu lcamal waa wax laabta ku sugan haddana camalkaada oo ka run sheego marka haddaad tidhaahdo ilaahaan rumaysanahay mana adeecaaya waxay kusoo baxay marka warkaadu marka qofka kugu sokeya muxuu ku leeyahay nin oo cayaar ahaa ta cayaar ahaa ta waxaad ka soo qaadaa hadda kulligeyn waxaan labaada shaqeeyaa kambaniga aada u shaqaysa haddaad tidhaahdid waa idin ictiraafsana sharcigiini waa rabaa shaqadiini diyaar aan u aha laakiin aniga amarkii la isiiya ma qaadahayo ee naga saaca shaqada dhex joogaysaa inta qoorta laga qabta bax lagu yaraa keliyaha ka joogi kartaa maxaa yeelay aniga ictiraafkaas muxuu ii tahay haddaan waxaan kuu diri aadan yeelin ilaahaan rumeeye mana adeecaaye waxay kusoo baxaysaa marka waa musama keliya magac lea waa marka kusoo baxaa marka iimaan haddii lagaa helo maxaa kasoo baxaaya camal saalix maxaa ilaahay muxuu ku faray waxaan yeel waxuu kaa reebay waxaan ka har waxa ou ilaahay ku faray saalix waayo maxaa yeelay inta ilaahay ku faraayo waa wix intaan aakhiro la gaarin adiga naftaan taadaa u roona ilahi wuxuu ku leeya run sheeg adiga le naftaada ku anfacaysaa ilahi wuxuu ku leeya owlaadaada masruuf adiga naftaada ku anfacaysaa ilahi wuxuu ku leeyahay dadka u gargaar adiga naftaada ku anfacaysaa in adiga lagu gargaaraa rabtaa maana waxaa waaye inti wanaaga camal saalixa muxuu yahay wixii wanaaga ilahi markuu ku leeyahay salaad duka adiga ku anfacaysaa maxaa markaa salaad dukatid istijaad la imaanaysaa dahaaraad la imaanaysaa dharkaadiyaa dariifa meeshaad ku dukaysaa nadiifa macnaha adiga dhan nadaafadaa lagugu qasbay nadaafadan markay igu fiican tahay aday kuu fiican tahay marka caafimaadkaadi aa lagugu qasba qasabaa lagaaga dhig marka diinta islaamka marka iimaanka maxaa ka dhalahaa camal saalixa ka dhalahaa laakiin camalka ma la imaahaye waana rumaysanahay sheegidu kusoo baxa marka isagana maxaa yeele waa laba kala dhalanayso camalka marka saalixa maxaa ka dhalahaa isagana watawaaso bilxaq in xaq laysu dardaarmo camalka saalixa marka inuusan naqan waxaa adiga rabti inuusan naqan aniga waxa ila qurxoonaada saalix saalixu saas ma aha salaaxu waxaa waaye alxaqu maa habata min cindi illahi xaq waxaa ah waxaa ilahay tiis ka sugnaaday marka dadka muuminiinta maxay isu dardaarmayaan maxaa ilahay yidi maxaa ilahay ka raalli naqanaa maxaa ilahay iga raalli naqanaa maxaan ilaahay ku gaara dar maarata raallinimadiisa maxaan ilahay caradiisa uga faka karaa xaqaa la isu dardaarmo hayo maxaa ka dhalaha mug xaq in lagu socdo mug la yimaado sabaraa dhalaha maxaa yeelay naftaan waxay imaanayso waxyaabo badan oy jeceshahay aa xaqi kaa celiha ilahi muxuu qur-aankiisa ku yidhi wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa nafta inaad ka reebtid marka naftan inaad xabistid maxaa imaanaya sabaraa imaaha maxaa yeelay nafta waxa ay jecleeday inaad ka sabir siisid nafta waxa ay nacbeeday oo waajib kugu ah inaad ku qasabtid sabar aydan u baahan tahay marka maxaa imaaha labadiba shayga ma ka dhalaha fiiri iimaanka maxaa ka dhashay camal saalix camal saalix maxaa ka dhashay in xaqi lagu socdo xaqa in lagu socdo maxaa ka dhashay in lagu sabro maxaa yeele xaqi waa qaatay xaqa hadduu yimaado culeysaa yimid culays hadduu yimaado maxaa imaana inaad ku sabirtid inaad ku sabirtid aa imaana marka waa afar kala dhalanayso imaamu shaafici markuu soo aayadan ka sheekeeyey wuxuu yihi dadka wuxuu yihi intiisa badan kelimada ay macnahooda saas ahaayeen waxaad u qabtaa o yihi aayad suuradan tadaburkeeda inay haafil ka yihiin ina annaasa ow akaruhum ow akarahum fii gaflatin can tadaburi hadihi suurati dadka waxaad u qabtaa how yidhi intooda badan inay haafil ka yihiin suuraddan tadaburkeeda riwaayo kale waxaa laga wariyay imaam shaafici inuu yidhi hadday ilaahay usan wax kale soo deji lahayn ee uu alcasri keliya soo deji lahay insaanka xaq waa ugu finaalay insaanka intuu ku dhaqmi lahay markii afarta lagaa raba intaas leewa inaad iimaan la timaadid camal saalixayna timaadid xaqayna ku socotid xaqayna ku toosnaatid oo ku sarartid wax kalo lagama rabo afartaan la isugay maahan diinto dhan mana waxaa waaya marka imaam shaafici hadal saasa waxaa laga soo wariyaa dadka haddii ilaahay aayaddan maahine aayad kale uusan soo deji lahayn ayadaa ku filaa lahayd xujo ayadaa qayaama ugu filaa lahayd xujo iyo diin ayadaa ugu filaa lahayd marka ilahay maxau na amray wanaagaas oo maaratay fiican inaan isu dardaarano taqwadaas inaan isu dardaarano dhinaca kaletoodna xumaan inaan isku kaalmayno walaa tacaawanuu cala lismi iyo walcudwaani inaan labadaas aan laisugu kaalmayno alxadiidu alawal xadiidka koobaad marwiyan waa kii la wariyey can abi cabdiraxmaan ayaa laga wariyey zayd ibnu khaalid aljuhaniyi ayaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu zaydkaas marka waxa uu yihi waxa uu laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man jahaza ninkii diyaar gareeya ama darba oo diyaar gareeya haaziyan duulaan u darbada ama isaga maarata cid u diyaar gareeya oo ku talagala fi sabiili llahi faqad hazaa qofkaas kaanamaa isagoo duulow lamid yahay qofku marba haddau diyaar garoobo ee uu duulaankii ku talagalo ou qalabkiisi diyaarsado waa qof duulay xataa haddii marka cudur ka celsho been lama raba inuu marka hore u diyaar garoobo lakin hadduu dhab ugu talagalay ajirkiisa waa leeyahay hadduu waxta aadi waayo waman khalafa ninkii maaratay khaliif ka naqda oo gacan yaro u noqda haaziyan mid duulay fii ahlihi ahalkiisii khaliif uga noqday bikhayrin wanaagna uga noqday faqad hazaa qofkaasna waa duulay macnaha cid aad duulaan gashay ciddii duulaan gashay adiga ma adan gelin laakiin reerkeedii aad uhaysa ninkii baxay aada xaaskiisi ilmihiisii aad uhaysa waxaa dhici karta adiga marka cudur oo sharci ah inuu kaa celsho maqbuulo ama fakriyaa kaa celshay ama waxaa kaa celshay jiro oo maaratay laga ogyahay laakiin qofkii baxay ayaad ahalkiisii adiga uxafiday ahalkiisii ad khayr u samaysay qofkii duule darajadiisu leeyahy maxaa yeele waataan kusoo marray kitaabka awalkiisa niyada saalixa markaas soo marayna waatuu nabiga yihi alay slat salaam asxaabta uu ku yihi madiina waxaan uga soo tagno yiri dad jid ma aadan qaadina waadina ma aadan goynina ilaa shaarakuukum wayna kula shirkoobeen khayrkaas maxaa yeelay xabasahum alcudur dadkaas cuduraa xabisay marka waxaa waaya qofka niyada saalixaa leh ee wanaagga leh qofkaan ku darajo noqday qofkaan ayuu ku darajo noqday marka waxaa waaye adiga haddii xataa aad ficilka la imaan weyso laakiin aad inaad go-aan ay kaa tahay cazimo ay kaa tahay inaad wanaagga la imaan laheed ilahay makaa khasaariha ilahay makaa khasaariha waa lagu sii hada laakiin haddaa adiga marka hore ay ahayd maaratay asaan ajir ku helo waa diyaar garooba dadkaas isku daraa oo soo bax hadii lagu yihahdo aan diyaar u ahayn yaa walaa beenlow had beenlow ilahay ajir waxma siinaayo waxaa la rabaa marka inay wuxuu kaa dhab yihiin muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim aa isku waafaqay wa can abi saciid alkhudriyi xadiidka labaad waxaa laga wariyay abi saciid alkhudriyi radia allahu tacala canhu alaa ka raali noqdee ana rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay bacasa waa bixiyey bachan dad ayuu meel u diray oo muxuu u diray ilaa bani laxyaanin qabiilka reer bani laxyaan ayuu niman quraa u diray nabiga alay slat slaam oo min hudaylin ahay markaasow nabiga wuxuu ku yidhi liyanbacis ha bixiyo min kulli rajulayni labadii ninba mid kamid ah soo bixiyaano min kulli rajulayni axaduhumaa soo bixiyaano waljru baynahumaa sawaa-un ajirkana waa waa u ekaaha waxaa waaye labadii qofood ee isla degan ama uun maarata dan iskula shirka ah labadooda midna ha baxo midka kalena cidda khaliifa uga noqdo oo gacan yaraha uga noqdo ama ninkan baxay ayaa adiga dhaqaalo kubaxay ugu kaalmaysa marka ninkan waa baxay dagaalkii u aad adigana waa ambabixisay ama waa baxyay reerkiisi ad uxafiday oo ilmihii cidda waxaa tiri anaa masruufkii cidda haynaaye adigu marka duulaanka gal labadaas marka nabiga wuxuu yihi faljru waljru sawa maarata ajirku baynahumaa ajirka dhexdeeda u ahaaday ninkan duulay waxa ou helay ow kana hela ninkan duulay waxa ou helay ow kana helaa muxuu ku helay niyadan saalixa iyo wanaagga ninkan ou kula shirkoobay ayuu helay maxaa yeele marka maxay noqdeen waxay isugu kaalmeeyeen wa tacaawanuu cala albiri markay samafalay isugu kaalmeeyeen maxaa ninkan duulaanka uu aadaayo ayaad adigana ugu kaalmaysa maxaa ninkan inuu duulaanka aado ilmihiisina uu kawarqabo waxaa imaan laheede inuu ninka duulaanka marka dhamaystiri kari waayo haddaan cid marka ciddiis uga dambayn ama aan marka hore u baxaayaba aan dhaqaalo lagu siin inuu yidhaha marka ma tabardhigi karo marka ninkan arrinta wuxuu ku galay adiga sababta oo adigana waxa waay qaybaad kula naqatay ajirka marka shirkaad iskula tihiin ajirki shirkaad iskula tihiin marka waxa waaye waa waxaan ku jirnay in khayraadka la isugu kaalmeeyo waayahay wa can ibni cabbaasin cabdullaahi bin cabaas waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma asaga ayaa maaragtay allaha ka raali noqday maratay isaga aabiis ba allah ka raali noqday ana rasuula allahi sal ly slm rasuulka ilaahay laqiya waa la kulanyay ragban koox safara ayuu nabiga la kulanyay birawxaa-i meesha la yidhaha rawxa oo maaragtay maka u dhow ayuu nabiga kula kulmay ayagoo masaafir layahay dadkaas marka dad muslimiinahay ahaayeen oo aan nabiga aqaanin marka dhowr macnaa imaan karto waxaa imaanayo dadka inaysan nabiga horu arkin laakiin ay maqleen ama waxaa waaye nabiga waa yaqiineen laakiin markaasuusan la soco safarkaasuu marka kula soo dhaca marka oo u yimiday nabiga su-aashaana weydiiyey qaala nabiga wuxuu yihi man ilqawmu qowmkaan maha joogay ahaayeen qaalu mugaasay waxay yidhaheen almuslimuuna annaga muslimiinaan nahay nabiga mugaasay ayaguna waay fa qaalu waxay yidhaheen man anta adiguna yaa tahay mugaasow rasuulullahi sala lla alay slam rasuulka ilaahay ayaa nahay marka ou saas yidhi ayaa gabar markay aqoonsateen oo rasuulka ilaahay yahay ayay su-aal weydiisay ilaan berrigayaan ku dhex jirnay fa rafacat way kor yeeshay ilayhi ilaa rasuulillaahi ayay u kor yeeshay imra'atun gabar sabiyan cunug yaray ay dhashay ay kor ugu qaadeen fa qaalat mugaas waxay tidhi alihaadaa xajun rasuulka ilaahayow kan xaj ma u sugnaaday waa cunug yaro kor loo sido ay tiri kan ma xaji kariyaa oo ma loo xaji kariyaa macnaha iyada waxaa waay xajkay u socotaa marka waxay leedahay cunugan xaj ma ka ansaxa qaala nabiga marka wuxuu yihi hadalkan u fiirso nacam walaki ajrun ilan cunuga asagoo keligiis ma xaji lahayn nabiga wuxuu yihi cunuga ajir waa leeyahay xaj waa leeyahay adigana ajiraad leedahay maxaa yeele cunugan yaa sido habartiisa duskiga ku jiraa oo ku xajiya u haayo marka waxaa waaye berrigii ugu kaalmaysay beriga ayay u kaalmaysay cunugaas yarkaa xajka ou xajiyey waa laga aqbalaa waana looga sabaab siihaa laakiin xajkii islaamka ma uga dhacaayo hadduu qaangaaro maxaa yeelay markaan ou hadda xajihaayo ee u dhabarka hooyadiis ku xajihaayo isagu mukalif ma aha xajkii islaamka kuma waajibin marka hadhow hadduu weynaado waa ka gaar midaas laakiin hadda ajirkan ou maaragtay xajiyey waa laga sabaab siiyey habartii marka maxay kula shirkowday hadalka ma anaga naga khuseeya wuxuu ahay tacaawanu cala albir cunugan marka xajka oo sawaabtaas oo laga helaayo habartia u sababaheed habarti marka nabiga muxuu yihi walaki ajru adigana ajraad leeda marka habarti maxay ajir ku heshay cunugii ay xajisiisay marka qofkan khayrka ou galaayo ee aad sabab ugu naqatay adigana ajraad ku leedahay meela dugsi laga dhisa marka dugsigaan la dhisaayo haddaad adiga wax ka dhiso ama kitaabka lagu baraaya keento ama dugsigii ka dhiibta nalkii ama hawsh ilan qur-aankan la barahaayo adiga ma aadan baran laakiin dadkii baraad ugu kaalmaysay dadkaas qur-aanka ay akrihaayaan adigana sawaabad ka heloweysaa adigana sawaabad ka heloweysaa maxaa yeele shaqadaan dadka ay qabteen adigu baa ugu kaalmaysay kaalmayntaas adigu kaalmaysay sawaab adigu adiga kuleeda sawaab ayaad adiga kuleedahay marka taasoo naga khuseynayo alxadiidka afaraad waxaa waaye can abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu can abi muusa alashcari waxaa laga wariyey can inabiy sal lla ly slam nabiga ilah isagana uu ka wariyey annahu qaala nabiga inuu yihi alkhaazinu ninka maqaasiin hayaha ee almuslimu ee islaamka alamiinu ee sifada ammaanada ku sifoobayo ciddii wax u dhiibatay ammaanada ku sifoobay alladii kii yunafidu fulihaayo maa umira bihi wixii la amroo dhiib la yidhina aan kala reebahaynin oo fa yucdiihi siihaayo kaamilan ayadoo kaamila muwafaran inti ay aheeday oo wada oofiyo sida loo maarata loogu dhiib loogu talagalay u dhiibaayo dayibatan bihi nafsuhu naftiisuna ay dayib ku taho intaan maxaa loo bixiha dadkaan intaan ka yaraa ku filan ousan lahayn asaga wixii dhiib leero u dhiibaayo fa yadfacuhu u dhiibo ila ladii umira lahu qofkii sii la yirina uu siiyo ousan ka leexleexin qofkaas bihi axadu lmutasadiqiina labadi wax sidaqaysatay mid ka mida wa labadi wax sidaqaysatay mid kamida wa waxaa waaye nimaa hantile hantidiisii cidaa u hayso cidda u hayso maha sidaqada laga rabo ma joogto waxaa suura gashay nimaa ari kugu ilaaliyo adigana meel kalea jirtaa ama nimaabaa lacagtaadi haayo meeshi agoonta ee dhibaatada joogta isagaa jooga markaasaa waxaad tiri intaas intaas dadkaas hala siiyo hadduu marka isagoon waxba ka reeban sidii loogu talagalo u dhiibo oo ciddi dhiib la yiri ou siiyo markaasna aan qalbigiisa ku jir maxaa intaan hadii la siiya had maa lagu siiyo adiga maa lagu yaala dadka waxaa dhici karta inuu yidhaha kan haddau intaas bixee ma adiga kusiiyo hadba maskiinaa tahay naftiisa dayib ku ah ninkaan dhiib ku yiri dhiib adiga waxba kuguma jaraysa waxuu sadaqaysaay ninkaan wixiisa ka khayaani saas weliba qalbigiisa ou dhiib ku yahay ou dhiibo labadi wax sadaqaysta mid kamida wa mana ninkan hanti u sadaqaysta kanna wixii yaa loo dhiibo u dhiibiye ou dhiibay marka labadooda maxay iskula noqdeen sadaqada shirka isku noqdeen maxaa yeele kan hantidi uu kuu hayo ku aad tiri meelabla geey waana geey marka maxuu kugula noqday watacaawanu cala albiri ku jira ilan samada kugula jiryaa marka maxau noqday labadii wax sidaqaysatay mid kamida waayo labadood marka ajirka iskugu mid waayo saasay ku noqonayaan muttafaqun calayhi xadiiskaas bukhaariya muslim ayaa isku waafaqeen wa fii riwaayatin waxay ahaydeen alladii yucdii maa umira bihi qofkii la yihi siina sii haayo oo aan ka leexleexinin qofkii la yihi si sii haayo oo aan ka leexleexinin maxaa yeele waxaa lagu yaqaanaa haddii qofkaan khaasinkaa oo masalan lasoo amro la yidhaahdo agoon wax sii inuu ninkaa rabdadou rabo asagu gaara u siiyo qof asagu rabo ama uu yidhaahdo intaan maa lay amrahaa intii waa dhiibaa laakiin intaan hebelan siiya intaan saasaan yeela macnaa qofku markaa asagu rabo xataa u qayb ka siiyo wixi waa dhiibiyey laakiin wuxuu u dhiibiyey sida loogu talagalay saan ahayn marka waxaa la rabaa ciddii sii layidhi inuu siiyo oo asagaa uusan waxba ka leexleexan naftantiisaana aysan hinqaltaa kale aysan ku jirin marka uu saas yeelo labadi wax sidaqaysatay mid kamida waaye wallahu subxaana wa tacaala aclam